bismillahi raxmaani raxiim walaal guud ahaan jawiga gaalkacyo waa mid aada kaga kacsan sidaad la socotaana shalay waxaa la gaaray heshiis nabadeed oo ay gaareen labada maamul dowlad goboleed waxayna raati ka ahaayeen dowlad goboleedyada soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ay dhexdhexaadinaysay iyo international community-ga waxaa lagu heshiiyey qodobadii afarta ahayd oo lawada ogsoon yahay saakay waxay ahayd guddi farsamo oo amni ah ayaa la dhisay oo isugu imaanayay garoonka gaalkacyo oo ka wada hadlayay sidii xabadii loo wada joojin lagu baaqay ayay hirgeli lahayd markii abaarihii suuxii aan isugu tagnay guddigii oo laisku wareystay qaabka ugu horeeya oo dowladdan ay hogaaminayso in ciidamadii saraakiishii loo yeero xabadii markasa ay joojiyaan ciidamadii meesha ay ka saaraan kadibna la sameeyo kormeer goobihii cidda ku hartay cidda kale ayaan qorshaha saakay qorshe holeedka ugu horreeya oo laqabtintaas lahaa markii anagu aan kasoo noqonayna waxaan nimid magaaladii hoteelkii aan deganaa iyo deegaankii oo weerar lagu soo qaaday gaar ahaan hoteelkii aan anugu deganaa iyo madax kale oo ilaa heer codad dowladeed ah marka haddee waxa ka dhacay khasaare aada iyo aada u fara badan dhibashad iyo dhaawac isugu jira hadda xaaladan aan kula hadlayo hoteelka waxaad maqlaysa hoteelkaan ku jirnaa madaafiic baan lagu garaacaya halkaas waxaa ii muuqataa in xabadii joojistii la joogtay dad badan oo abriyaan ah lagu xasuuqay runtiina waa arrin natiijadeeda iyo iyo iyo cawaaqibteeda uu dusha saaranayo cid allaale ciddii hawshan soo abaabushay waan garta guddoomiye waxaad igaga warantaa in waxaa kaloo intaas uu sheegayaa saakay madaxweynaha dowladgoboleedka galmudug wuxuu amar buuxa ku siiyey ciidamada inaysan wax tallaaba ay qaadi karin sidaas aawadeed baa kalistay in ciidamada ay soo galaan oo lagu xasuuqo magaalada dhexdeeda waayo mar walba waxaan u taagnayn baaqii nabadeed iyo heshiiskii lasoo inaanan xeerkaas la jibin ayaa loo taagnaa ma garat waan gartay maxaad u malaynaysaa marka in dagaalka dib usoo cusboonaaday iminka ay gaalkacyo ka socda inay sababtay sida aad sheegayso maxaa caddayn kara in dagaalka idinka laydinku soo qaaday
runtii su-aashaas waa su-aal u baahan hadaan cida weydiye dowlad dowladda puntland sababta waxa weya annagu waxay saraakiishi ayagoo la shirinayo amarna la siiyey goobihii lacayo ciidamada la geenaya lagala hadlayo in weerar lasoo qaaday weerarkiina dad badan ku baabeen sababta kalistay in xabad joojinta ay hirgeli weydo waxaa la weydiinayaa dhanka ay ka fuli weyso hadalkaaga waxaa ka mid ah in weerar laydinku soo qaaday oo xasuuq badan uu dhacay oo dad badan ay dhinteen maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha idinsoo gaara iyo guud ahaan khasaaraha dagaalka ka dhashay khasaarahu aad bay u fara badan yahay dhaawaca dhaawacna waxay u badan yihiin dumar iyo carruur iyo dadkii maatida ahaa magaalada maraya iyo aad iyo aad ugu badan yihiin runtii haddi magaaladu waa lagu kala cararay lama filaynin haddii saasa soomaaliya maamul dowladii dhexe iyo maamul dowladii international community waxaan qaadanay baaqii nabadeed iyo heshiiskii lagu gaaray waan qaadanay laakiin arrintan arrin waxay noqotay deg deg ah hataa waxaana soo gaarayo warar hoose oranaya dagaalka waxaa qaaday waa waa ilaalada gaarka ah ee mataqaana madaxweynaha puntland macluumaad noocaas waana soo gaarayaan oo ay leeyihiin mataqaana habaradooda iyo macluumaadkoodana dalxabsi baa laga soo dhamaystiri doonaa xasaladaas guud ahaan baa jirtaa waxaana ugu baaqaynaa dadka dagaalka wadaa inay joojiyaan dagaalka dagaalku waa wax dib badan waxa weeyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxa xasuuqmaya waa shacab soomaaliyeed waxa dhibaatada gaaraya waa ummad soomaaliyeed waxaan marka odhan lahayn dhibaatada iyo xasrada ay wadaan ha joojiyaan international communitygana dee way arkayaan dowladda federaalka ana ayadaa doogjoogah maanta gaalkacyaha ka dhacaya oo kusoo baxday oo wafdigu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada wasiirka arrimaha gudaha iyo cadaaladda ugu horeeya iyo xildhibaanada kale dabcan anagu hadda waxaan maraynaa inaan nafsadeeni aan raano war hanala badbaadso mataqaanaa hala joojiyo xabadda si gaara ma noogu sheegi kartaa halka dagaalka iminka uu ka socday labada ciidan ay ku dagaalamayaan wallahi goobuhu aad bay u ballaaran yihiin waxaa kamid a goobihii waxaa kamid ah suuqii baa kamid a dhankiisa waxaa kaloo kamid ah meesha la yidhahda tabeelaha la yidhahda cagaar weyne oo dhankiisa ay kasoo gudbeen jihooyin aada u fara badan waxaa nagu maqaalaha jihooyin kaloo hadla xataa inay mada waxyaalaha aan la yaabo oo dhacay waxaa kamid ah taangiyin lagu garaacay hadda aniga meesha aan kula taaganahay hoteelka aan ka taaganahay door masfac baa ku dhacday muraayihii iyo wixii jiday oo dhan baa dul taaganahay micnaheedu ma aha in la difaaci waayo oo dagaalka la geli waayo maaha laakiin waxaa naga go-an nabadda nabadda ayaa naga go-an oo fulinta awaamirtii lagu heshiiyey ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa tira ah oo aad noo sheegi kartaa dagaalka dhimasho ama dhaawac guud ahaan ilaa hadda waxaan intii igu wardabeysay goobaha caafimaadka maraan la xiriirin labaatan qof dhaawac u ka buusii dhaafay oo u badan mataqaanaa dad maati ah wax dhimashaha ma jiraan ilaa wax dhimashaha runtii way jiraan dhowr qof oo ilaa afar qof baana waa laakiin hadda ma garanayo wax dhaawaci u dhintay